بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت عبد الرحمن بن قاسم waxaa laga warinayaa can abiihiisna aabihuu ka warinayaa can caaishata aabihiina caaisha bint abubakr sidiiq wuu ka sii warinayaa annahaa caaisha qaalat inay tidhi kuntu waxaana udayibu mid markaa u cadirisa oo diibku waa cadarkii cadar u marhisa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku ilahi baan markaa u cadrin jiray bay tidhi liixraamihi ixraamashada uu xajka ixraamanaayo ayaan u cadrin jiray qabla an yuxrima intaanu ixraamanin ka hor walixillihi xalaalowga uu xajka ka xalaaloobo ayaan u cadrin jiray qabla an yatuufa bilbeyti intuusan guriga ku dawaafin oo waxa weeyaan kacbad aanu ku dawaafin baan waxa weeyaan u cadrin jiray qaala albukhaariyu xiina axrama bukhaari halkaa isagu wuxuu ku bedelay xiina axrama wakada limuslim muslimna isna saas oo kale ayuu waxa weeyaan u wariyey waa yahay wa fii riwaaya wakada limuslim fi riwaaya fi riwaaya walinasaa'iyi waxaa kaloo imaamu nasaa-i u sugnaatay xiina araada an yuxrima halkii ay tidhi qabla an yuxrima ayaa waxa weeyaan nasaa-i isna wuxuu ku bedelay xiina araada markuu doono nebigu sala allah alay slam an yuxrima inu ixraamto walishaykhayni bukhaariya muslim waxaa u sugnaatay xiina axalla qabla an yatuufa markuu waxa weeyaan xalaaloobo baan u cadrin jiray intaanu dawaafin oo kacbada ku dawaafin ka hor bimacnaa jamratulcaqaba markuu tuurto intaanu dawaafkii dawaaful ifaada ee rugniga ahaanu gaadhin ayuu waxa weeyaan markaa umarin jiray markaa cadarka umarin jiray wlinasaa-iyi nasaa-i waxaa u sugnaatay cinda ixlaalihi qabla an yuxilla xalaalowgiisa agteeda qabla an yuxilla intuusan xalaaloobin ayaan markaa u cadrin jiray walahu waxaa u sugnaaday nasaa-i walixillihi xalaalowgiisa ayaan markaa u cadrin jiray bacda maa ramaa jamrata alcaqaba waxa weeya jamrat alcaqaba markuu tuurto dabadeed baan u cadrin jiray qabla an yatuufa bilbeyti intaanu guriga ku dawaafin ayaan waxa wayaan u cadrin jiray walahumaa bukhaariga muslim waxaa u sugnaaday bidariiratin waxaan ugu cadrin jiray oo nebiga u marin jiray sala allahu alay wasalam dariira dariiradu waxa weeyaan waa nooc min addiib yuujaabu min alhindi waa nooc cadarka ka mid ah oo waddankan hindiya markaa laga keeno weeyaan nooc cadarka ka mid ah oo hindiya laga keeno weeyaan bay yidhahdeen bidariiratin baan ugu cadrin jiray nooca cadarka markaa dariirada la yidhaahdo baan ugu cadrin jiray nebiga sala allahu alay wasalam walilbukhaari imaamu albukhaari waxaa u sugnaatay inay markaa caisha tidhi waxaan ugu cadrin jiray nebiga sala allahu alay wasalam biadyabi maa ajidu waxa ugu fiican waxaan helaayo oo markaa cadara baan maniga u marin jiray sala allahu alay wasalam wa qaala muslim muslim wuxuu yihi maa wajadtu riwaayada muslim waxay sheegaysay halkaa hore sheegaysay biadyabi maa ajidu inay tidhi markaa waxay biadyabi maa wajadtu waxa ugu wanaagsan waxa aan helo cadarka ugu fiican ee aan helo ayaa nebiga sala allahu alay wasalam aan ugu cadrin jirin walahu muslim waxa u sugnaatay biadyabi diib inay caisha tay waxaan ugu cadrin jirin nebiga sala allahu alay wasalam cadarka ugu fiican walahu waxaa kaloo muslim sugnaatay bidiibin fiihi fiihi miskun waxaan markaa ugu cadrin jiray nebiga sala allahu alay wasalam cadar uu ku sugan yahay waxaa loo yaqaanaa miskiga waxyaabaha la uriyo waxyaaba ugu udgoon ayaa miskiguna ka mid yahay walilbukhaariyi imaamu albukhaari waxaa u sugnaatay waxaan u cadrin jiray fii ra'sihi wa lixyatihi nebiga sala allahu alay wasalam cadarka waxaan umarin jiray madaxiisa iyo waxa weeyaan garhkiisa baan cadarka umarin jiray wuxuu halkaa sheikhu inoogu sheegay inoogu soo arooriyay xadiiska caaisha oo ku saabsan sidii waxa weeyaan ay caaisha nebiga sala allahu alay wasalam cadarka ugu marin jirtay nebiguna sala allahu alay slam cadarka waa jeclaa sidiisaba saa darteed waa kii tilmaamay waxa weeyaan وحبب إلي من دنياكم الدب والنساء وجعلت الصلاة قرة عيني عوين الدنيا دينا وحا ليك عليسيي وحا كمدا مكا حويان الدنيا دينا وحا ليك عليسيي مكا عذرك iyo waxa weeyaan dumarka oo de nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu guursaday markaa dumar fara badan ayuu markaa guursado halka waa kaga duwanaa markaa ragga kale ee muslimiinta oo halka muslimiinta afar rugo uga banaan tahay nabiga waxa u banaana sallallahu alayhi wasallam akthar min dalika inta wax ka badan baa u banaana ilaa waxa weeyaan koob iyo toban dumar ayaa waa guursaday sagaal kamid iyagoo nool ka dhintay labana waa ka geeri horreeyeen labana way ka geeri horreeyeen isagoo nabigu nool ay dhinteen khadiijo iyo gabadhii loo jirtay umul masaakiin loo odhan jirtay markaa waa waa jeclaa nebiga sal alla slam cadarka caaishana waxay u cadrin jirtay intaanu markaa waxa weeyaan xidhanin oo aanu xajka ixraamanin cumradiina waa la mide ayay markaa cadarka umarin jirtay waxaana la ogyahay cadarka in la diiday qofka marka waxa weeyaan uu muxrimka yahay inuu markaa ismariyo laakiin qaacidada halkan oo kale la sheegay waxa yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa daaimitaanka waxaa lagu dhaafaa waxaan lagu dhaafin bilaabasho oo qofkii markuu ixraamto oo xajkii uu xidho ama cumradii uu xidho inuu waxaweyn cadar ismariya uma banaana ilama ayuu xalaaloobo laakiin maxaa bannaan inuu waxa weeyaan cadarkii qabla alixraam uu soo marsaday isagoo ku yaalo ku dharooban inuu waxaweyan iska xajiyo oo xajkiisi amaasha xajkii amaasha cumrada iska wato ayaa xinu bannaan wuxuu marka xadiidkani khulaasadiisu tahay oo uu inoo tilmaamayaa oo laga faa'iidaysanayaa inuu qofku waxa weeye markuu jamratulcaqaba tuurto inay bannaan tahay markaa inuu cadars mariyo oo uu xalaaloobay oo waxaa jira taxallul alawal iyo taxallul thaani marka taxallul awal wuxuu dhacayaa marka waxa jamratulcaqaba la tuurto bacdu culimada ka midna waxay yidhahdeen waa inuu ku daro markuu jamratulcaqaba tuurto waa inuu ku daraa rami ku daraa marka xalqi faaxirto ama dawaaf ama dabxi uu gowraco mid waynu ku daraa xadiistaa sheegayaana waa la soo wariyey lakin xadiiskaa waa la daciifiyey xadiiska sheegaya waxa weeyaan markuu jamratulcaqaba tuurto dabeetana aa xiirataan marka dawaaftaan aa xiirataan ama waxa weyan wax gowracdaan markaa inuu qofku xalaaloobaayo taxallul awalkii waxa weeya isaga ma ansixina waa daciif bayidhi culimadu laakiin markaa markan xadisku wuxuu ku cad yahay qofku jamratulcaqaba markuu saa u tuurto inuu taxallul awal xalaaloobay taxallul awalna waxa maxaa u xalaalaa xalla lahu kullu shay ila nisaa markuu waxay jamratu alcaqaba tuurto oo maalinta maalinta markaa turnaad la tuuranaayo waxa u xalaal noqonaya shay kastoo xajka ka xaaraantimeeyey mooyaane dumarka dumarku iyagu waxa weeyaan ilaa uu waxaweye acmaasha xajka ka faaruqo oo u dhammaysto oo saddexda maalmood iyo waxa weeyaan dawaafka markaa rukniga iyo sacyigii iyo acmaasha xajka uu dhameeyo iyagu xalaal noqon maaya waayahay maalintii markaa sagaaloodka markii carafa la joogay habeenkii tobnaad waxaa lagu hoynayaa mina mina ayaa loo hoyanaya mina markaa loo hoydo ayaa subaxii markaa waxa weyaan bisha carafa ay tahay toban ayaa la qabanaya markaa meesha la yado markaa me habeenka ale mustalifa loo hoyanaya mustalifa le cafwan mina maaha mustalifa loo hoyanaya markaa tobnaad mustalifa marka loo hoydaba ayaa mina la qabanaya waxaa la tuuraya jamratu alcaqaba jamratu alcaqaba waxaa lagu tuurayaa koob iyo toban dhagax waxaa lagu tuuraya maxay toddoba dhagax baa lagu tuuraya saddex jamro jamrat lwusta iyo jamrat dunya iyo jamrat alcaqaba marka jamrat alcaqaba oo ugu xigta xagga maka ayaa maalinta yowmu markaa naxriga lagu tuuraya toddoba dhagax toddobadaa marka lagu tuuro qofkii waa xalaaloobaya taxallul awal buu xalaaloobaya oo maxaa xalaal noqonaya dharkiisii tollaa inuu xidho inuu markaa cadarkiisii ismariyo inuu waxaweya timihiisii xiiro inuu waxaweya hadigiisii gowraco kullu daalika xalaal bay u noqonayaan keliya waxaa xaaraanka ah dumarkii ba xaaraanka ah dumarkii ayuunbaa waxaweyn xaaraanka ah waayahay waxaa markaa ay culimmadu markaa yidhaahdaan dawaafka markaa dawaafku marka leedo ifaada oo rukniga ah isaga maalintaasuu samaynaya hadduu doono dib ugu dhigan karaa wixii kasii dambeeya ayuu waxa weeyaan dib ugu riixi karaa almuhim baabkan khulaasadiisu waxay tahay inuu waxa weeyaan qofkaas mar hadduu jamratulcaqaba tuurto inuu taxallul awal inuu xalaaloobay waxaa kaloo ku sugan inay markaa sawjadu sawjada u cadrin karto oo waxa weeyaan gacanteeda ay cadar markaa ugu marin karto waayo caaisha isagoo saxiixa ku yaallaba jirta waxa weye waxay ugu cadiriyey labadeeda gacmood baa nebiga sala allahu alay wasalam ugu cadiriyado cadar ugu mariyey waxaa kaloo u faa'iideynaya in madaxa la marsado cadarka iyo garhka labadaba madaxa iyo garhka in la marsado ayuu kaloo baab u yahay imaamu albukhaarina waa baabaystaa baabu in waxa weeye la- markaa baa wuxuu baabaystaa baabu addibu fi alra'si wallixya baab noocaas ah ayaa imaamu albukhaarina saxiixiisa ugu baabaystaa waayo can cabdiraxmaan ibn qaasim can abiihi can caaishata annaha qaalat waxay tihi kuntu waxaan udayibu mid udgoonaysa rasuula allahi sala allahu alay wasalam liixraamihi qabla an yuxrima ixraamkiisa dartii ayaan waxa weeyaan ugu cadrin jiray qabla an yuxrima intaanu markaa waxba ixraamanin waayahay walixillihi iyo xalaalowgiisa ayaan u cadrin jiray qabla an yaduufa bilbeyti intaanu waxay ku dawaafin markaa guriga qaala albukhaariyu xidxiina xrama markuu ixraamto markuu ixraamto macnaha lagama wado wax inuu ixraamka xidhe waa intaanu ixraamanin uun wakada limuslim fi riwaayati walinasaa'i xiina araada an yuxrima gorkuu doono inuu markaa ixraamto ayaan u cadrin jiro cadarka umari jiray nabiga sal alay slam walishaykhayni xiina xalla qabla an yaduufa waxaan u cadrin jiray markuu xalaaloobo intaanu beytka ku dawaafin bacnaa uu jamrat alcaqaba tuurto oo taxallul awalkii u xalaaloobo walinasaa'iyi nasaa'i waxaa u sugnaatay inay tii waan u cadrin jiray cinda ixlaalihi qabla an yuxilla cinda ixlaalihi xalaalowgiis agtiisa qabla an yuxilla intuusan xalaaloobin marka kolley halkaa laftadaas qabla an yuxilla waxbaa ku yaraftan ishkaal waxayse markaa insha allahu ishkaalkaas ka bixi doontaa markaynu hubino waxa weeye sixadeeda aynu hubino waaye walahu waxa u sugnaaday markaa imaamu nasai walixillihi waxaan u xala- u markaa cadrin jiray xilligiisa bacdamaa ramaa jamrat alcaqaba markuu tuurto dabadeed jamrat alcaqaba qabla an yatuufa bilbeyti intaanu guriga ku dawaafin walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim bidariiratin waxaan ugu cadrin jiray nebiga sala allahu alay wasalam cadarka lehaa dariira la yidhaahdo oo hindiya iyo meesha laga keeno walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaatay biajyabi maa ajidu waxaa nebiga ugu cadrin jiray sala allahu alay wasalam waxa ugu fiican waxaan helaayo qaala muslim wuxuu yihi maa wajadtu biadyabi maa wajadtu waxa weeye wax ugu wanaagsan waxaan helo baa nebiga sala allahu alay slam ugu cadrin jiray walahu waxaa kaloo muslim usugnaatay biadyabi diibin cadarka ugu wanaagsan inaan markaa waxa weeyaan ugu cadrin jiray marka kullu daalika maxay noo tilmaamayaan in cadarka la isticmaalo uuna markaa daahir yahay aynay tahay cadar bacdarku ka fiican yahay qofki inuu isticmaalo Eh, walow waxaa kaloo u sugnaaday imaamu muslim bidiibin fiihi miskun waxaan ugu cadrin jiray nebiga sala allahu alay wasalam cadar markaa miski nooca la yihahda uu ku sugan yahay walilbukhaariyi imaamu albukhaarina isaguna wuxuu markaa wariyey waxaan cadarka u marin jiray fii ra'sihi madaxiisa iyo waa lixyatihi iyo garhkiisa marka in cadarka garhka la mariyo eh, madaxa la mariyo ayaa waxa weeyaan ay markaa waxa weeyaan fiican tahay oo waxa weeye xadiiskani una faa'iideynaya cadarka markaa in wakhtiyadan oo kale laismariyo oo laisku dharoobo kolley waxa weeyaan dee ragga ayay markaa u gaar tahay oo khaasatan marka dee suuqa loo baxaayo iyo dibadda loo baxaayo raggay markaa u gaar tahay laakiin dumarku waxay iyagu ismarinayaan xaalkay gurigooda joogaan yaanay dibadda ugu soo baxaynin ma ismarinayaan ama gabadh intay cadar soo dhoofto inay dibadda usoo baxdo taas waa manhiyun canha waa mid laga nahiyo aan u banaanayn weeyaan gabadh intay cadar soo mariso inay suuqa usoo baxdo nebigu sala allah alay slam aad iyo aad iyo aad buu nahiyey waxaanu ku sheegay gabadha caynkaas samaysaa faya kada wa kada ama waxa ruwaad qaar ku socotay faya zaaniya waxa weeye waa zaaniye weeyaan bimacnaa arrinkaas arrin markaa xun oo sinadana dee wax sababaaya weeyaanoo sabab uu noqon karaa baabu dukhuuli makata bigayri ixraam wuxuu baab u yahay in markaa waxa weeye maka la soo galo iyadoon la ixraamanin oo qofku isagaan muxrim ahayn maka inuu soo geli karo ayuu baab u yahay عن أنس بن مالك أنس بن مالك وعلى قولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دخل وصوغل مكة مكة يصوغل عام الفتح سنة كم مركة عام الفتح لورنتري مكة لفرطي وعلى رأسي والحال على رأسي مريح سنياتي المغفر كوفير كوفية بريد مريح سنة سارنتاي ومرح كوفية وكسته فلما نزعه مركو حوايا سيبي وكوفية إسكالي جاءه رجل نبا يمين qaala wuxuu ya rasuul allah rasuulka ilaadow inna yaa rasuul allah rasuulka ilaadow ibnu khadal ibnu khadal ninka la yidhaahdaa mutacalliqun biastaari alkacba wuxuu ka laalaadaa daayada kacbada kacbada daayadeeda ayuu saa u haystaadoo u ka laalaadaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam nebigu wuxu uqtuluuhu waar dilay ninkaa kacbadana ha ka laalaadee ninkaa waxa weeyaan dila qaala maalik maalik wuxuu yihi qaala ibnu shihaab ibnu shihaab wuxuu yihi walam yakun rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi mu ahaanin yowmaydin maalintaa muxriman mid muxrima oo waxa weeyaan xaj iyo cumro iyo soo ixraamtay muu ahayn dee waayo dagaal buu kusoo gala walimuslim min xadiisi jaabir muslim waxaa isaguna wariyey isagoo xadiiska jaabir ah wuxuu nebigu soo galay sala la alay slam wa calayhi cimaamatun sawdaa isagoo waxa weeye sita cimaamad madow bikayri ixraamin oo aan ixraamnayn ayuu nebigu soo galay sala allahu alay wasalam maalintaa markaa xadiiskan wuxuu noo tilmaamayaa inay markaa bannaan tahay inuu waxa weeyaan qofku soo galo maka isagoo muxrim ahayn inay bannaan tahay horena walaa waa u soo tilmaanay oo abaabtii hore wax ka mid aynu kusoo yara tilmaanay madaahibta markaa waxa weeyaan xanaabilada iyo xanafiyada iyo maalikiyada saddexduba waxay yidhaahdeen qofku markuu waxa weeyaan maka soo gelaya waa inuu ixraamnaadaa xaalado gaara mooyaane xaaladkaas waa maxay waa xaaladda uu kusoo galo dagaal mubaaxa dagaal bannaan xaalka uu kusoo galo sida nebigu sala allah alay waslam ugu soo galay iyo xaaladda labaad oo ah inuu yahay markaa waxa weeyaan caado noqnoqota ama waxa weyaan camal ku noqnoqdo maka inuu markaa sameeyo sida qofkii xaaba soo guranayey sida waxa weye imka halkiis istaagaya kuwa waxa weye baaburwalayaasha ah ee waxa weeyaan dee maka ka baxa ee soo gala dad iyagaa noocaasoo shaqadooda ay soo noqnoqoto labadaas waxay iyagu waxa weye waxay soo geli karaan iyagoon ixraamnayn laakiin wixii kale waa inay iyagoo muxrimiina soo gala markasta maka soo gelayaan laakiin imaamu shaafici isagu wuxuu yidhi waxa weeyaan may waxa weeyaan qofku waa soo geli karaa isagoo aan muxrim ahayn maka waa soo geli karaa nebigu sala allahu alay wasalam maalintaa waxa weeyaan maka la furtay waa soo galay waxaanu sitay markaa waxaweyan koofiyad bireed waa sitay cimaamadna waxaweyan waa sitay marka cimaamaddana iyo koofiyaddana waxyaabi la iska nahiyey bay ahaayeen qofka xaalka uu markaa muxrimka yahay marka mar hadduu cimaamad sitay koofiyadna sitay inaanu muxrim ahayn ayay waxa weeyaan ku caddaa bacdii waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa markii horena inu koofiyad sitay xaalka markaa dagaalka markii dambena waxaweyan cimaamadda u xidhay oo wuxuu u khudbadeeyey nebigu sala allah alay wasalam maka ka khudbadeeyey maalintaa isagoo cimaamad madow madaxa ku sita bacdina waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa labada waa isdul saarnaayeen koofiyaddana waa xidhnaa cimaamaddana waa sitay oo labada waxa madaxa ayay markaa ku sitay laakiin cimaamad madow in la qaataa markaa sunno ma noqonaysaa cimaamad madow in la qaataa markaa sunno ma noqonaysaa mada sunno noqon mayso waxa weeyaan waayo wasfiga madowgaaye wax uu nebigu doortay may ahayn oo tacabudhaan uga jeeday ee cimaamadda uu xidhnaa midabkeedu may sheegtay cimaamadda uu xidhnaa midabkeedii ayuumay sheegtay waayahay wuxuu kalo xadiisku noo tilmaamayaa inuu nebiga sala la slam inuu yimi u uhi ninka laa ibnu khadal wuxuu ka laalaadaa kacbada markaa waxa weeyaan daahyadeedii ibnu khadalla wuxuu ahaa nin markii hore muslim ahaa markii dambe ridoobo diinta ka baxay waxa weeyaan dilayna markaa waxa weeyaan qof muslima u shaqayn jirayna dilay nebigana sala la alay slam hujuumad oo waxa weeyaan cayo iyo gabayo nebiga u soo diray sala alla alay wasalam laba habloodoo waxa weeyaan yana heesaayana waa lahaa laba habloodoo heesaaya oo waxa weeyaan gabayada iyo heesaa tiriyana waa lahaa iyagana wuxuu odhan jiray muslimiinta caaya muslimiinta caaya dabeetana nebigu sala la alay slam amar wuxuu ku bixiyey in la dila ninkaa dabeetana waxa weya kacbadii ma magan gelinin oo laguma dhoofin laguma dhaafin kacbadii isagoo kacbada ka laalaada ayaa la hala dilo waana la dilay cidda dishay waxa weeye saxaabo kala duwan bay ku sheegeen abubarsad abubarsad abubarsat alaslamiyi waa ku sheegeen xuwaris ibnu saciidna waa ku sheegeen magacyo kalena waa sheegeen almuhim cidda dishay muhim maaha laakiin in ninkaa la dilay ayaa waxa weeyaan muhim ah oo waxa weeyaan xumaanta uu la yimi in lagu dilay waxay culimada qaar ka mid yidhaahdeen ninkan waxa weye waxa loo dilay markay xad ahaan baa loo dilay oo maadaama qof muslima dilay waxa weeyaan qisaas ahaan baa loo dilay waxaase ka weyn in qisaas ahaan loo dilo dee kufrigu ku sugnaa oo diintiiba u ka baxayba marka kufrigiisa iyo waxa weeyaan muslimka uu dilay iyo waxa weeyaan cayda uu islaamka caaye iyo nebi maxamed uu caaye sala allahu alay wasalam kullu daalika waxa weeyaan waxa weeyaan tii doontaba ha noqotee waxa weeyaan intaas oo shay buu keensaday dabeetana waxay keensatay in la dilo waxay ka daliishadeen markaa xadiiskan culimmadu ay ka daliishadeen in qofkii xad gala oo dabeetana kacbada markaa magan gala inaan lagu dhaafaynin imaamu shaafici iyo imaamu maalik labaduba waxay idhahdeen qofku hadduu waxa weeyaan markaa xad galo sida inuu qof soo dilay ama waxa weyan qisaas markaa laga doonayo ama waxa weeyaan xuduudda kale aynu markaa sinaystay iyo wixii la midka ah intuu sameeyo hadduu kacbada iyo maka maka soo magan galo la dayn maayo waa la dilaya la dayn maayo ee waa la dilaya abu xaniifa isaga waxaa laga soo noqlay inuu yidhi maya waxaan u kala qaadaynaa xadkan waxa weeye ma kacbada gudaheeda iyo waxa weye xaramka dhexdiisa ku galay se meel ka baxsan hadduu xaramka dhexdiisa ku galay xaramka dhexdiisa ale hadduu ku galay markaa waxa weeyaan xilliga hadduu ku galay dabeetana waxawe ma ka soo galay oo waxa weye usoo irkaday hadduu wuxuu sameeyey dilahaydna la dili maayo waa la iska daynaya xaalkaa la dili maayo hadday waxa weeyaan dil wax ka sokayso ahayd oo sida gacanta in la gooyo iyo wax noocaasana xadkii waa laga oogaya waayahay hadduu laakiin waxa weyaan kacbada ku sameeyey iyada markaa waxa weeye ama waxa weeyaan xarma ku sameeyey iyada hala dilo hadal noocaasa laga sheega waxaa kaloo markaa abu xaniifa markaa mashhuurkaa inuu yidhi oo dee markuu leeyahy la dili maayo malaha waa la iska dhaafayaa ee wuxuu yidhi waxa weeye waxba laga iibin maayo lala hadli maayo waxaweye wax la siin maayo haggaa joodaha raado dabeetana khasab ha uga baxo markaa waxa weeye markaa carabka ka baxo markuu ku noolaan kari waado ha ka baxo ha ka cararo markuu cararo dabeetana halaga oogo marka xadka halaga oogo xadka halaga oogo laakiin waxa weeyaan imaamu shaafici iyo imaamu maaliki waxay adeen mar hadduu waxa weeyaan soo isagoo dembi soo sameeyey xagga kacbada u soo cararay meel kastaba ha gale waa la qabanaya xadkiina waa laga oogaya xadkiina waa laga oogaya aayadda marka la yidhi waxa weeyaan waman qatalau kaana waman dakhalau kaana aaminan taana macnaheedu waxa weeye dadkii soo gala aamin ha la siiyo lagamana warramayo xaqiiqatan inaanay waxba ka dhacaynin ee waxa weye ciddii soo gasho oo magan gashay aamin ha la siiyo laakiin waa ciddii aanay ku tacalluqin xuquuq bini aadmi aanay ku tacalluqin xuquuq bini aadmi aanay ku tacalluqin waxaa kaloo soo aroortay axaadiis fara badan oo waxa weeyaan kacbada markaa ixtiraamaysa oo inaan lagu dagaalamin markaa amraysa oo waxaweye nugaadheeda inaan la eryin amraysa oo waxaweye dhibteeda inaan la goynin amraysa ayaa waxay soo aroortay nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxa weeyaan haddii cidi ruksaysato in waxa weeyaan kacbada lagu dagaalamo yidhahay nebigu waa ku dagaalamay waxa u sheegtaan inamaa hiya saacatu min anhaar waxaa lay rukseeyadoo keliya saacad maalin ka mid ah dabeetna xurmadeedii bay ku noqotay markaa maka dagaalka lagu dagaalamayaa mid markaa bannaan maaha oo dadka muslimiinta ay joogaan lagula dagaalamo mid bannaan maaha gaaladuna iyagoo bilaabo unbaa lagula dagaalamayaa walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiihi fain qaataluukum faqtuluuhum kadalika jazaa lkaafiriin hadday iyaguna ugu bilaabaan baynu kula bilaabayna xataa haddanay gaaladii ay inkastoo de marka hore inay yimaadaan ay mamnuuc tahay waxa weeyaan kula dagaalamina baa la yidhaha kacbada iyo markaa agaarkeeda iyo xaramkan kula dagaalamina waayahay cid muslimiina lagu dagaalamo hadalkeeda daah cid muslimiina oo aan diinta islaamka dibadda ka noqonin in lagula dagaalamaa waa mid mamnuuca oo aan sinaba markaa ku bannaanayn nebigana sala allahu alay slam saacad ka mid un baa loo xalaaliyey marka waxyaabaha badanoo dadka qaarkood samaynayaan oo kacbada ka samaynaya ama xaramka ka samaynayaan hadday tahay qaar markaa isku qarxiyo iyo hadday tahay qaar markaa waxa weeyaan askarta joogta laayo iyo waxay doonay ka samaynayaan waa fasaad weeyaan fasaad weeyaan oo mid markaa bannaan oo shareecada ilahay ku jirta ma aha nahyi cad baa kusoo arooray waayahay maadaama nebigu sala allahu alay wasalam ninkan yidhi iktuluuhu dila abu xaniifa markii lagu yidhi waxa weye maxaad u leedahay waxa weeyaan kacbada waxba lagu dili maaye maadaama nebigu yidhi sala allah alay slam ninkan dila waxa uu yidhi mee waxa weeye ninkan intii aan aanay xaaladdu silmi noqonin oo aan dadkii shugay ammaan la siinin ayaa la amray in la dilo ayaa la amray in la dilo haddii laakiin waxa weeyaan ammaan la siiyo wuxuu leeyahy markaa oo macnaha xaaladdii dagaalku ay dhammaato oo saacaddii maalinimo meesha ka baxdo ee nebiga loo fasaxay lama dili kara buu yidhi almuhim sidaa waxa weyan imaamu shaafici iyo axmed imaamu maaliki ay ku tageen oo ah ciddii xad gashay waxa weeyaan beytku magan gelin maayo ayaa waxa weeyaan xoog badan وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وسوق مكة مكة يسوق عام الفتح سنة فرشدة وعلى سنة سديدات هجرية بوها وعلى رأسه المغفر يضو مدحي سنة ساران تيمركا كوفية أي ساران كوفية بريد فلما نزعه مركو سيبي جاءه معناه اسكادي جاء جاءه رجل نبا وجه فقال يا رسول الله رسول كلاذو ابن خضل ابن خضل لك لا يدادا وحاله مغعيس عبد العزى بلا يدي وحكلوا له عبد الله وحكلوا له قال ابن عبد الله وحويان اقوال نوعاس با كسغان مغعيس ابن خضل لك لا متعلق وحو كلا لا باثار الكعبه الداهره كعبه كلا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحده اقتلوه الدلال قال مالك مالك وحو قال ابن شهاب ابن شهاب وحو يري ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يمعان يومئذ مالتها محرما من مكان محرم مهان ولمسلم من حديث جابر مسلم وحو وري حديث جابر وعليه عمامة وحو صوق عليه مكة وعليه عمامة سوداء استوى وحوين ستة عمامة مدو bikayri ixraamin uu ku sugan yahay ixraam la'aantiina uu ku sugan yahay baabu talbiya wuxuu baab u yahay talbiyada talbiyadu waa inuu qofku yidhahdo labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka labayk can naafic can ibni cumara naafic waxaa laga warinayaa isna cabdillahi ibni cumar wuu ka warinayaa ana talbiyata rasuuli llahi sala allah alay wasalam talbiyadii rasuulku labayk allaahuma labayka inay ahayd labayk allaahu ku ajiiba ilaahdow labayka ku ajiibay laa shariika laka cid kula wanaagsataa ma jirto labayka ku ajiibay ina alxamda markaa mahadda wanicmata iyo maxaa weeye nicmaynta laka adiga ayay ku ama nicmadu laka adiga ayay kuu sugnaaday waalmulka mulkun haduu kuu sugnaaday laa shariika laka cid kula wanaagsataana ma jirto qaala naaficu naafic wuxuu yihi fakaana cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa cabdullahi bnu cumar yasiidu mid siyaadiya fiiha talbiyada wuxuu ku siyaadin jiray labayka labayka labayka wasacdayka waalkhayru biyadayka labayka ku ajiibay ilaahdou labayka ku ajiibay labayka ku ajiibay wasacdayka ajiibitaan ajiibitaan ka dambeeya ku ajiibay waalkhayru khayrkuna biyadayka gacmahaga ayuu ku sugnaaday oo labadaada gacmood buu khayr ku sugnaaday labayka ku ajiibay waalraqbaaau ilayka labayka ku ajiibay waalraqbaaau rajadu ilayka xaggaaga ay ahaatay waalcamalu camalkuna xaggaaga ayuu ahaado adiga dartaa ayaan waxa wayan u camal falay lam yadkuru lbukhaariyu imaam albukhaari muu sheegin siyaadata ibni cumar siyaadata ibni cumar muu sheegin oo inu ibnu cumarnu ku dari jiray labayka wasacdayka waalkhayru biyadayka labayka waalraqbaaau ilayka waalcamal waxa weeye bukhaari taa ma sheegin وفي رواية لمسلم رواية مسلم waxay sheegaysaa ana ibn cumar cabdillahi ibn cumar xakaa hadii ziyaada siyaadada inuu kasoo xikaayoodo kasoo naqliyey can cumara cumar bn khadaab inuu kasoo naqliyey annahu kaana yaquuluhaa inuu cumar ahaa mid caynkaa yidhaahda bacda talbiyati talbiyada dabadeed inuu waxweyn ku dari jiray siyaadooyinka ayaa waxa weeyaan uu muslim soo wariyey cabdillahi ibn cumar soo xikaayooday وللنسائي إمام النصر وحسنته وابن ماجه ابن ماجه حسن هذا والحاكم وحسن هذا وصححه صحيح حاكم من حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة سواء قال إنه كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تلبية النبي لبيك إله الحق لبيك لبيك كأجيب إله الحق الله حقه لبيك كأجيب وللحاكم إمام الحاكم حوسن عطي وصححه وأنا صحيحية من حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس بعد تلبية تلبية دبلت قال إنه يريد إن الخير خير الآخرة إن الخير إنما الخير ده إنما الخير إن كلام ما خيرك خير الآخرة وخير آخروي وفي العلل للدارقطني من حديث أنس وحكوا أرورتي علل كمركة إمام الدارقطني سوى حديث أنس آه إنه لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك كواكيبي حقا xajan dhe labayka ku ajiibay xajan xaj ayaan kugu ajiibay oo macnaha waan soo xajiyey xaqan xaq ahaan ayaan ilaahdow ku ajiibay oo amarkaagii waan qaatay tacabudan wariqa tacabudan kuu tacabudaayo aan markaa cibaadaysanayo iyo wariqan waxa weeyaan jileec aan qalbigaygu jilicsan yahadoo uu u jilicsan yahay waxa weeyaan acmaasha markaa xajka inaa waxa weeyaan la imaado xadiiskani wuxuu inoo tilmaamayaa oo sifaynayaa talbiyadii nebiga sala allahu alayh wasalam uu waxa weeye ku talbiyeysan jiray oo waxa weeyaan uu ku dhawaaqi jiray markuu xajinaayo ama uu cumraysanayo mushrikiinta laftigooda marka hore talbiyada waa qaadi jireen lakin in shirki ay ku dari jireen oo maxay odhan jireen labayka allahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ilaa shariikan huwa laka tamliku wama malaka marka markay labayka allahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ayuu nebigu jiray qabd qabd ukaadiya ukaadiya intaa ku daaya intaas waa inta tawxiidkeeda saxda ahayd laakiin intay ka daba ka daba keenayaan oo ilaa shariikan huwa laka tamliku wa malak inta ayay tahay inta shirkiga iyo gaalnimadu ay ku dheemeen wuxuu inoo tilmaamayaa markaa xamdiga in ilaahi subxana wa taala iska leeyahay isaga keliya waa loo xamdiyaa nicmadana allah ayaa iskalo cid la wanaagtaa ma jirto mulkiga ilaahi subxaana wa taala ayaa isagaa iskalo cid wax la wanaagtaa ma jirto siyaadadan cabdillahi ibni cumar markaa siyaadiyey aimatu arbaca waxaa laga soo naqlinaya inay yidhaahdeen waxa weeyaan macnaha waxa weeye waa iska bannaan tahay oo istixbaabina mayno nahyina mayno inkiri mayno imaamu shaafici si sariix oga soo arortay inuu yidhi waxa weeye anigu waxaan jecelahay talbiyadii rasuulka sala allah alay slam in lagu kaaftoomo talbiyadii rasuulka oo siyaado la'aan ah in lagu kaaftoomo ayaan jecelahay laakiin dadka ku ciriiri maayo qofkii siyaadiya waxa weeyaan ku inkiri maayo qofkii siyaadiya inuu ku inkiri maayo cabdillah bin cumarna waa kaa samaynayado dee saxaabadii rasuulku waxyaaba ay la yimaadaan saxaabada kalena aanay ku inkirin waxa weeyaan dhib kuma sugnaa ciddii la timaada ku dayta saxaabada weliba riwaayadda muslimda waa taa sheegtay cumar laftigiisa cumar khadaab laftigiisu caynkaa isaguna markaa odhan jiray marka waxyaabaha intaasoo kale ah ee aan badnayn in lagu siyaadiyaa iyaduna waxa weeye mid mamnuuca ma aha oo macnaa lama inkiraayo oo nahyi markaa looma hayo markaa waxa weeyaan cad laakiin sidaa markaa ka fiicani waa inuu qofku ku kaaftoomo intii rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku talbiyeysan jiray عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع على قبر ابن عمر وكبر تلبية رسولك إن يا عيد لبيك اللهم لبيك كأتشيبي إلى أدو لبيك كأتشيبي لا شريك لك لبيك وعوين كأتشيبي عيد مكا وحق لو راك سنتانا إلى أدو مجرت كأتشيبي إن الحمد ما هدا إيا والنعمة نعمة لك عليك سنة إلى أدو والملك ملك أدو سنة لا شريك لك عيد كلو راك سنتانا مجرت قال نافع نافع عيوري ومولى عبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عمر عبد الله بن مروحة يسيد فيها مثل سيارية البيدة ومحوك درجري لبيك لبيك لبيك وسعليك كأتشيبي كأتشيبي كأتشيبي أتشيبتنا أتشيبتنا قدم بأي والخير خير كن يبي والخير خير كن بيديك قعمها أيو كسقنا هذي ولا بلا هذا قعمود بخير كسقنا هذي لواي إلهي سبحانه وتعالى لبقى عمد بوليه بل يداه مبسوطة ينفو كيف يشاء وحيث الماما ينوي لها شارح بكم يديهي بيديك مركو شيقا وحورنا إياه وحوي نعمتيك بفصل إياه أسواني عدة ساعة مركا أول شيء وبابك التأويل كان مرتي صفاتك إلا أقوله وحوي لبن نعمتيك بفصل إياه دوانا قلد ويان إلهي سبحانه وتعالى لبقى عمود حقيقي أيوليه كو خلقنا أن شبهن لبيك كو اجيبي والرغباء marka rakada ilayka xaqaga ayay aatay wal amal amalkuna xaqaga uu ahaado adiga tartabaan amal falayna lam yadkuru al-bukhari bukhari ma sheegin siyaada ibn umar siyaada ibn umar ma sheegin wa fi riwaayati muslim riwaayada muslim waxa sheegaysa anna ibn umar abdullah ibn umar xaqqa inuu soo xikaayoodo soo naqliyay aadi siyaarta siyaadan an umar umar ku soo naqliyay annahu kaana yaqulu aynu umar amid ilaada ba'da talbiyati talbiyada dabadeed inuu oraadan oran jiray labayka wal-raghbaa'u ilayka wal-amalu inuu siyaadooyinka markaa ku dari jiray cumar bin khadaab ayaa xayr cabdillah bin cumar soo xikaayooday sida markaa muslim saxiix ku warinaayo walinasaa'iyi wa ibni maaja walxaakim wasaaxahu min xadiis abi hurayra nasaa'i iyo ibni maaja iyo xaakim waxay wariyeen oo weliba xaakim uu saxiixiyey isagoo xadiiska abu hurayra ah qaala wuxuu uhi kaana min talbiyati nabiyi sala allahu alay wasalam talbiyadii nebiga waxaa ka mid ahaa abu hurayra odhanaaya labayka ilaaha alxaqi labayka ku ajiiba ilaaha xaqa ahow ku ajiiba وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس بعد التلبية وحويا حاكمنا وحوصق ناضي أونا صحيحي يسوى حديث ابن عباس آه بعد تلبية تلبية دبل مكة ورنشري إنما الخير خير الآخرة إن كلمة ما خيرك وهذا خيرك آخر أيها وفي العلل اللي دار قدني من حديث أنس لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك كواتشيبي حجا حجا كواتشيبي xaqan xaq ahaan ayaa markaa ku ajiibay ama tastaxiqu xaqan tacabudan waxa weeyaan tacabud aan markaa adiga markaa ku caabudayo ayaan markaa kugu ajiibay waa riqan iyo waxa weeyaan qalbi jileec aan kula soo qaabilaayo qalbi markaa jilicsan oo waxa weeyaan aqbalaya xaqa ayaan waxa weeyaan ku ajiibay baabu dawaafi almutaki calaa gayrihi wuxuu baab uu yahay dawaafka la dawaafo isagoo waxa weeyaan qofku baabu dawaafil muttaki wuxuu baab u yahay dawaafka markaa uu dawaafo ka ku tiirsan oo ku dingiiga calaa kayrihi cid kale markaa ku dingiiga bimacnaa qofka isagoo cid kale markaa cusksan oo waxa weyan gacantiisa ku cuskaday inuu dawaafi karo ayuu waxa weyan baab u yahay can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam naafic waxaa laga warinayaa isaguna ibni cumar uu ka warinaayo ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala inuu yidhi ra'aytunii waxaad arkaysay allaylata habeenkii cinda alkacbati fara'aytu rajulan waxa weeyaan habeennimo ayaa waxaad arkaysay cinda alkacbati kacbada agteeda anigoo markaa ahaaday macnaa waa riya weeyaan oo aan macna ku riyooday riyada ambiyadana waa xaq weeye waa waxyi weeye fara'aytu rajulan nin baan arkado aadama waxa weeyaan markaa maariin ah ka axsani maa anta raa'in kaasoo ahday sida ugu wanaaga badan leh waxa adigu aad aragto oo min admi rijaali maariinka ragga ah ha aaday lahu limatun waxa u sugnaaday markaa ninkaa lima limadu waxa weeyaan waa timaha saynaxdaa jilicsan ee waxa weeyaan garbaana aan gaadhin waxa weya madaxana ka diga timaha jilicsan ee saynaxda ah ee waxa weeyaan qofka markaa garbihiisa aan gaadhin laakiin intaa garbaa ka sokaysa waxa weeyaan jooga shaxbat uludun wixii ka hooseeya dhegta caaradeeda wixii dhaafisan ayaa lima la yidhahdaa hadday waxa weeya shaxbat uludun kasii gudbaan oo garbaa gaadhaana jamma ayaa la yidhahdaa jammatun ayaa markaa la yidhahdaa lahu lima ninkaasay u sugnaaday markaa tima dheer ka axsani maa anta raa'in taasoo ahaatay waxaa adarto ka ugu fiican oo min allimami markaa tima jilicsanan ahaatay qad rajalahaa waa feedhay timaha fa hiya taqduru waxa weeyaan iyagu timahaasu waa da'ayaan maa'an biyo xaggood bay ka da'ayaan biyo xaggood ayay waxa weeyaan da'ayaan muttakiyan baa arkayay ninkaasoo ku tiirsan oo ku dingiiga calaa rajulayni laba nin ow amase calaa cawaatiqi rajulayni ama laba nin qoortood ayuu ku dingiigaa caatiq waxa weeyaan jamcu caatiq weeya cawaatiq waa jamcu caatiq weeyaanoo waa garabka iyo waxa weeyaan inta udhaxaysa waxayaan qoorta halkaa waxayaan degta weeyaan degta loo yaqaano weeyaan ninkaasoo yaduufu ku dawaafaya bilbeyti guriga ku dawaafaya fas'altu waan weydiiyey man haadaa kani waa kuma faqaaluu waxay yidhahdeen hada almasiixu ibnu maryam kaasu waa masiixo ina maryama ah waa ciise ibnu maryam uma idaa ana birajulin islaya waktigiiba waa anigiyo birajulin ay musaadafin birajulin nin markaa la kulmay ninkaasoo jacdin markaa tim adag oo qadqadin timihiisu ay aad u adag yihiin kaasoo acwar alcaynayni acwar alcayni dhe ishu ay cawran tahay alyumna midigaysa oo ishiisa midig ay cawran tahay kaannahaa waxaad mooddaa cinabatun baad mooddaa xabad cinaba oo daafiyatu soo baxsan baad mooddaa fasa'altu waan weydiiyey man haadaa kani waa kuma faqiila waxaa la yidhi almasiixu dajaal kani waa masiixu dajaal weeyaan waa dajaal cawar kii la odhan jiray weeyaan xadiiskan wuxuu ka warramayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa riyooday oo riyo markaa uu ku arkay ciise bnu maryam iyo waxawaya masiixu dajaal labadaba uu ku arkay ciise bnu maryam markaa inuu ahaa midabka waxa weeyaan ah midabka maariinka loo yaqaano asmar baa la yidhahdaa midabka asmarka la yidhaahdo waa midabka maariinka ah oo waxa weeyaan waxa weeyaan udhexeeya markaa waxa weeyaan casaanka iyo madowga markaa udhexeeya maariinka aynu dhahno weeyaan qofkaas waa qof maariina madowna maaha casaanna maaha ha ahaada markaa maariina waa maariinka ugu qurux badan weeyaan maariin aad iyo aad iyo aad u dhalaalaya oo qurux badan weeyaan waxaa u sugnaaday markaa timo timo jilicsan ayaa u sugnaaday oo timo la arko kuwa ugu fiican yana ahaaday markaa timo dheer buu lahaa oo waxa weyan dhegta caaradooda waxa weyan gaadhaaya ayuu lahaa timaha markaa bixitaanka lala baxo marka hore waxa weeyaan dee qisadani waa waxyi oo nebigu sala allah alay wasalam wuxuu ku arkay markaa sifadii markaa nebi ciise kadalika nebi maxamed sala allah alay slam isaga laftigiisu timihiisu markaa waxayan timo dheer oo wakhtiyada qaarkood garabka gaadha wakhtiyada qaarkood inuu kala rogtayna waa dhacdo wakhtiyada qaarkood inuu nebigu kala rogay iyaduna waa dhacdo oo fi saxiix bukhari bay ku taallaa inuu nebigu sala allah alay waqtiyada qaarkood timaa kala rogay haddaba qolyaanka caado yeeshay timaa in la kala rogo oo yidhi waxa weeyaan sidaa ka diin yeeshay ma ku saxsan mise sidaa kuma saxsanaa waxay culimmadu yidhahdeen sidaa kuma saxsana waa qalab iyadoo bannaantay qofku inuu timihiisa kala rogto haddana nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ma wuxuu kala rogtay caada ahaan oo carab baa caynkaa samayn jirtay mise tacabudan buu kala rogtay waxay yidhahdeen waxa weye caadadii carbeed baa cayn ka ahayd caadadii carbeed baa cayn ka ahayd oo carabi waa tima jilicsanayd oo timo markaa jilicsan bay lahaayeen dabeetana saasay samayn jireen xataa cimaamadan laftigeeda waa xadiis kale ku soo marnay caado baa qaadan jirtay oo carabi caadaadka ayay lahayd nebiguna sala allahu alay wasalam dee waddankii uu deganaa iyo dadkii uu la joogay caadaadkoodii dee ma khilaafin wixii aan shareecada markaa khilaafsanayn ee waxaweye labiskoodii iyo qaabkoodii ayuu waxaweye samayn jiray marka nebigu sala allahu alay wasalam timaha markuu saa u kala rogto tacabudan uma samayn jirin bay culimmadu nebiguna sala allahu alay slam shaygu markaa tacabud u sameynaya tacabud baa loo samaynayaa shaygii waxa weyan tacabud aan u samayninna in tacabud loo sameeya sax noqon mayso waxa ku sugan ee ugu weyn waxa weeye inay banaanta qofku inuu timiis kala rogto inuu timiisu qofku kala rogtaa inay banaan tahay laakiin ilaa waa sunne ama laga dhigto waxa weeyaan ilaaba ilaa qofkan timaa kala rogan diintiisu sax maaha waa qalad weeyaan waa qalad weeyaan laakiin waa u banaanta qofku inuu kala rogto imaamu nawowina waa tilmaamaa in waxaweye timaa la kala rogto in la iska daya labadu inay markaa bannaan yihiin oo labadu ay jaa'is yihiin waayahay hadda laakiin shicaar cid gaari leedahay ayay waxay noqotay xadiidka waxaa ku sugan inuu nabi ciise sifadiisa inuu waxa weeyaan timaha feedhay fahiya taqduru maa'an ay markaa biyo ahaan da'ayso waxaa waxaa markaa ku sugan oo culimada qaarkood yidhaahdeen biyo ahaan bay da'aysaa waxaa laga jeedaa intuu markaa maydhay oo dabeetana fidhay ayaa biyihii uu ku fidhay ay weli kasii da'ayaan bacdina waxay maye quruxda iyo waxa weeyaan dhalaalka ay dhalaalayaan ayaad mooddaa inay biyo ahaan da'ayaan oo kale inay biyo ka da'ayaan ayaa la moodaya sidaasaana waxa weyan xadis kale abu daawuudka warinayo ay waxa weeyaan tilmaamayado oo wuxuu sheegaayey waxa weeyaan kaana ra'sahu yaqduru ma'an wa in lam yasibhu balalun waxaad moodaa madaxiisu markaa biyo da'aayo yaan qoyaanba gaadhin qoyaanba yuusan gaadhin mutakiyan calaa rijlayni waxaa laga qaatay qofku isagoo cid ku markaa dingiiga inuu dawaafo inay u bannaan tahay waxaan idhahdaa khilaaf la'aanteed bay bannaan tahay marka inuu qofku isagoo cid kale ku dingiigo cid kale ku tiirsan inuu markaa kacbada ku dawaafaa waxa weye mid jaa'isa bannaan weeye waayahay wuxuu kaloo tilmaamayaa inuu nebigu sala allahu alay wasalam arkay inaa ninka leedo markaa masiixu dajaal oo waxa weye aad jim adag oo waxa weeyaan markaa ishiisu ay cawaran tahay oo aad mooddo xabad cinab oo saa usoo taagan aad mooddo dabeetana waxa yihi kari muxuu ahaa dabeetana loo sheego lagu yihi waa dajaal weeyaan masiixu dajaal weeye marka laba masiix weeye waa masiixu dalaala iyo masiixu lhudaa ciise bnu maryam waa masiixu lhudaa waxa weeyaan dajaala waa masiixu dalaala weeyaan masiixu dalaala weeyaan waxaa ku sugan ishiisu inay markaa cawran tahay xadiiskii markaa isaguna saxiixana waa kii tilmaamayey markuu ilaahnimo sheegan doono inuu waxa nebi kusugay sala allah alay slam inuu cawran yahay wa ina rabbakum laysa biacwar rabbigiinna ma cawarna marka waa ilaa yahay waxay waliba culimadu yidhaahdeen labadiisa indhood midnama caafimaad qabto isha midigna waaba la'yahay isha bidixna iyaduna ceeb bay leedahay marka labadiisa indhood midna uma caafimaad qabto ee labadiisu waxa waa maciib weeye laakiin ta sii darani waa ta midigow iyada la'yahayba waad ka soo taagan tahay adoo xabad cinabaad moodaa buurnaanteedisa usoo taagan tahay laakiin il caafimaad qabta wax laga arkaayo waxa weeyaan ma aha maaha lagula dagsoomi maayo nebigu sala allah alay slam saa wuxuu inoogu sheegaayey markuu ilahnimo sheegto qiyaamaha inaan lagu qaldamin oo cid ilaah moodin ee la garto waxa weye inu markaa ilaa yahay ilaahayna subxaana wa tacala uusan markaa ila'ayn ee waxa weye ilahi subxana wa taala laba indhood ayuu leeyahay ku sifaysan yahay sidaasana waxa weye culamada ahlusunna ay ku ijmaaceen inuu waxa ilahi subxana wa taala laba indhood loo sugaayo oo ilahay laba indhood ku sifaysan yahay وعن عافية بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني الليلة waxaad i arkaysay marka habeenkii cinda alkacbati xaalan kacbada agteeda ahay fara'aytu rajulan nin baan arkay ninkaasoo aadama waxa weeyaan markaa maarniina ka axsani maa anta raa'in oo ah waxa ugu wanaagsan waxaad aragto oo min udni rijaal waxa weeyaan midabka ama waxa weeyaan maariinka ragga ahaaday waxa hamsada la dumeeyo iyo deelkoo la reebo waxay jamciisu caynkaas noqonayaan lahu limatun waxa u sugnaaday markaa timo jilicsan oo ka axsani maa anta raa'in ahaaday waxa ugu wanaagsan waxaad adigu aragto min allimami waxa weeyaan tima jileeca qad rajalahaa waa feedhay timaha fa hiya timahaasu taqduru maa'an biyo ayay da'ayaan ama fa hiya limadu taqduru maa'an biyo xaggeed bay ka da'aysaa muttaki'an waxaan arkay xaalu markaa mid muttaki'an ku dingiigsan calaa rajulayni laba nin aw calaa cawaatiqi rajulayni ama qooraha markaa laba nin shakiguna waxa weeyaan raawigiiba labada lafti ma mutakilan cala rajulayni buu nebigu yidhi mise calaa cawaatiq rajulayni buu yidhi ayuu raawiga ku shakiyey yaduufu bilbeyti xaaluu ku dawaafaya markaa guriga fasa'altu waan weydiiyey man haada kan waa kuma ayaan weydiiyey oo waxa weya malaa'igtii markaa weydiiyey waxa weeyaan xaalku markaa riyoonaayey markaa riyada markaa kula kulmaya ku arkay faqaaluu hey haada kaasu almasiixu masiix weeye ibnu maryama waa ina maryam ahaaday uma idaa ana birajulin isla iyo markiiba waa anigiioo macnaha musaadifin birajulin nin markaa kusoo kadiyey isla iyo markiiba macnaha nin kale isaguna la kulmay weeyaan oo riyada uu ku arko ninkaasoo jacdin tima adag oo qadqadin aad iyo aad u tima adag oo acwar ilcayni ilyumna ishiisa waxa weeyaan midig ay cawaran tahay kaannaha waxaad mooddaa cinabatun daafiyatun waxaad mooddaa xabad cinab oo soo baxsan fas'altu waan weydiiyey man haada kan waa kuma baan idhi faqiila waxa almasiixu dajaal waa masiixu dajaal weeye lacanahu allaahu لعنة تتبعه إلى يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى هنعضله نعضل وحوى إلى قيام ساعة عن كهرين وانا نعضلين وحانو يشر سقا يكا غدرا أي مركايا والله أعلم وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك